Shir lagu heshiisiinayo beelo walaalo ah ee shaqaaqidu dhex martay ayaa lagu qabtay degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Shirkani, oo ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka, waxgaradka, iyo mas'uuliyiinta deegaanka, ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo xallin lahaa khilaafka iyo sidii loo adkeyn lahaa nabadda iyo wada noolaanshiyaha beelaha walaalaha ah. Waxgaradka iyo culimada ayaa ka qayb galay shirka ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda, loogana shaqeeyo midnimada iyo iskaashiga bulshada. Sidoo kale, waxaa lagu heshiiyey in la raadiyo xal waara oo ku saleysan is-afgarad iyo wada hadal, si looga hortago dib u dhaca ku yimaada nolosha iyo nabadda guud ee deegaanka. Waxaa ugu horeyn madasha ka hadlay Gudoomiye Ku-xigeenka Amniga ee degmada Mahadaya, Cabdulle Shacleeye, wuxuuna ku baaqay in la joojiyo dagaalada.
Shabaagaal inay waxaajoodaan dhib ka dhacay, dhici jiray, dhicina doona. Waxaan rabnaa inay uga hadlaan si miran oo walaalnimo ah oo ahalnimo ah oo qof qof iyo riixay qof hadda raalli ka yahay inta ma fadhinaa islahay dhibkaas inuu maanta dhaco ahalkaas waxaan rabnaa si miran oo qabow inay uga hadlaan aniga ka maamul ahaan waxaan idinka uga wakiil lahaa dowladda Hirshabeellaana waxaan uga wakiil lahay hawshaan waxaan rabnaa wax ay dowladduna ogaato dadka naga maqanna ogaado inay ka soo baxaan fadhigaan dadka maqan oo hadda bad qabo bannaanka joogana lagu kala badbaadiyo ayaa waxaan rabnaa inay ka soo baxaan fadhigaan Dhanka kale, Gudoomiyaha degmada Mahadaya Saalax Axmed Wiish ayaa sheegay in nabadda ay tahay muhiim loona baahan yahay in lagu wada noolaado.
ahalkiinay ahaayeen qaraabadaynay ahaayeen labada dhinacba dadka aan maanta mas-uuliyadda aan u haynay ahaayeen sida aad wada ogtihiinbe geeridu ma ma habeenka ugu horraysa markay dhacdo maqhribtii waxaan diyaarinay ciidan iyo saraakiil iyo maamulku inay baxaan aan qorshay oo aan inta ka diyaar garoobay gudoomiye shaclana jowhar oo joogay isagana inuu ka soo dhaqay waxaa dhacday geeridii labaadaa dhacday waqti ay noqotay habeenka waa joogna subaxdii aan inta ka hiiraysanno waatan isugu wada tegaynay maguurto iyo kulmis intaana waxaan uun aan u dadaalayna waxay aheeday waa la dhintee dhimasho kale ayna dhicin oo dad kale idinka bixin waxaan rabnaa maalintii meydka haddaan aasnay wixii ka dambeeyey waqti badanaa isla qaadannay in la kala badbaado oo nabad la helo mar walbana isku dhex jiro oo aan kala maarmin shaydaana laakiin waxaa waayaan kula tashayni waxaan leenahay kuwii mataqaanaa falalkaa sameeyey shaydaana ka qaalib noqday inta meeshaan fadhida iska dhaafa kuwa kaloo aan uga soo tagnay guryaha amaad uga soo tagteenna waxaan aaminsana inayna raalli ka ahayn dhammaantood ya waxba hadalka dheeray maayo ulajeeddada aan leenahay waxay tahay hal qodob qodobkaasoo ah gogashaan akhyaartii isugu timiday in ay ka midho dhaliyaan oo laga keeno aslaax baynannaas oo wixii dhacay ayna dib aanu ugu naqan adduunyadan waxaan dhicii ma jiraan wax kasta waa dhacaan waxaan rabnaa in laysu sabro laysu dulqaato lays xushmeeyo idinkaa ka dhammoo naga dhalin badan oo naga garasho badan oo naga aqoon badan oo in badan wax dhaqaayasaan aaminsana waxaan rabnaa marka annaguna uun in lays baraarujiyo waa u baahan tahay intaas bisaan uun aan aan ula jeednaa waxaan rabnaa marka dowladda hirshabeelle ee madaxweynaha dowladda oo ugu sarreeyo waxay wada ogyihiin gogasha mahaday taalla saaka ishaa lagu wada haayaa lagana gaaro go'aan wax ku oola oo la dhammeeyo lagu faatixaysto iyadoo la waafajinaayana dhaqankii horuu jiri jiray iyo diintaba intaasaan idinka codsaynaa waana mahad Waxaa lagu wadaa in shirkani uu dibadda u aaso dadaalo lagu horumarinayo nabad waarta oo ka hirgasha gobolka Shabeellaha Dhexe.